gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa ku sii xoogaysanaya dilalka iyo dagaalada salka ku haya aanooyin qabiil saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad hubaysan ayaa waxa ay wiil iyo aabbihiisa ku dileen deegaan dhaca duleedka magaalada dhuusmareeb aabbaha la dilay ayaa lagu magacaabaa cali cabdi shire waxayna sidoo kale maleeshiyadu la dileen wiilu dhalay oo afar jir ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen maalmaha dhan waxaa soo laalaawayay dilal qorshaysan oo waxawaaye kolley dad muslimiina loo geysanayay maanta waxawaaye maanta waxaa dhacay dilu maanta kolleyba lagu fuliyey kolleyba nin maanta reer guuraay iska ahaay oo maanta cidiisa maanta soo rartay isagoo cidda furaaya maanta waxaa dhacday in maanta lasoo weeraray kabacdigeedna waxa waaye dib loo geystay isagiina naftii la dhaafiyey iyo wiil dalahow dhalayna waxawaaye kolleyba u dhaawacmay laakiin wuxuu ku dhintay markii daba dhaawac ayuu ku dhintay waxaas wax soo laalaabta waay ma garat goobtaas waxa waaye waxaa la yihaa beer xaadle la yihaa beer xaadle dhuusamareed waxay ugu aadan tahay dhinacaan kilifaray ugu aadan tahay abaar waxay u jirtaa waxay u jirtaa afarta kilomitr u jirtaa dhuusamareed u jirtaa
goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda ayaa waxaa ku soo noqnoqday isku dhacyada u dhexeeya maleeshiyaad beeleedyo kuwaasi oo dilal kufsi iyo dhac u geystay dadka rayidka ah dowladda federaalka ayaana lagu eedeeyey in aysan waxba ka qaban dagaalada qabaa'ilada iyaga oo xiliyada qaar ciidamadooda ay ku lug yeeshaan dagaalada